ninkii maadaama samaacaduusan haysanoo meel kore taagan yaha waxaa laga yaabaa meel fog in looga jeedo marka meesha fog looga jeedo jeesjeeskiisaas waa lagu daraa inuu aadaan meesha taagan wayukrahu lilmuxditi muxditki waa loo kaadaa inaa alla ku xuso muxuu ahaa tahaara la-aan xadiidkaasay soo gelaysa wa karaahatu ljunubi ashad junubka karaahadiisuna waa sii daran tahay lianna xadahu aqlab wa fi liqaamati aqlab iqaamadana waa sii adag tahay yii salaadiina usii dhow oo nin salaaddii aqimahayo aan weyse qabin salaadiiba haddaa la gelahaya marka taasna karaahadeedu waa sii adag tahay wa an yu-adana in la aadaanaa la sunneeyaa calaa mawdicin caalin meel sarraysa in la aadaano waana tusinahayaa xadiidkaasoo labada mu-adin waxba uma dhaxayn lam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wayara ilaa an yanzila haada wayarqa haada midna waa korahaya marka meel kore inay fushanaayeen baa ka muuqanaysa oo nina korahaya nina kasoo dega marka meel caaliyahoo sarraysa codkana waa sii fogeyn karta wa biqurbi lmasjidi masjidka meel u dhowna waa la sunneeyaa buyii oo masjidka meesha u dhow haddii waxa loo wacahayaa dadkii waa masjidka wayajcala inuu yeelo isbicayhi labadiisa farood fii samaaqayhi dhegihiisa marka dhagahaas uu gelinhayaa codkana xoogaa waa usoo ururinayaan ninkii bannaanka joogaana ninkaa dhagaha faraha kula jiroo jeesjeysanaya inuu mu-adin yahay waa u muuqata wayuratilu ladaana aadaanka waa tartiibiyaa waa kala fogfogeeyaa wayudriju waa isifangeliya cala qaama marka aadaanka waxaa la rabaa labadii kelimaba marbuu ku dhawaaqahay allahu akbar allahu akbar midda kale markeedu ku bilaabahay laakiin aadaanka waa isdadabagelina wayushtaradu kownu lmuadini musliman muslim inuu yahaa shardi ah gaal aadaanka ansix maahayo ahlu cibaadaba maaha caaqilan inuu wax garanahayo majnuun ahlu cibaado maa muxuu yidhi mumayizan mumayiskaasda caaqilkuna waa iska kulmin lahaa baan u malaynahayaa sabi aan waxba garanayn isagana aadaanka ansixi maayo ahlu cibaado maa dakaran inuu rag yahay in adana lirijaali rag hadduu aadaanahayo waa inuu rag yahay haweenkii hadda iyada loomaba suneeyaa lagu yidhi laakiin hadda shardi baa laga hadlaya shuruud baa laga hadlaya wayundabu kownuhu xuran xor inuu yahay xor inuu yahay marka xorkaas atar bay keenaan yidhahaan cumar baa yidhi wadadkaydiin adinaa waayo markaas yidhahaan mawaali markaasuu yidhi waxa weeye taas hade waa waa liidasho marka laakiin dadka qofka wacahayo dadku u soo jeesanahayaan qofka addoonka ah sidaa dadku u liidi jireen marka dadku indhihiis uga soo boodaha marka inuu xor yahay waxaa la rabaa qofkaas waxu wacahaya dadku inay u soo jeestaan cadlan caadil inuu yahay si loogu kalsoonaado aadaankiisu inuu waqtigii haysto si loogu kalsoonaado sayitan inuu cod dheer yahay cod dheerarkaas dacwo maxduura waa ka nebiga sal allahu calah wasalam wiilal koox uu ku dhex jira kala soo baxay codkiisa wanaagsanaantiisa darteed xasana sawti sawtkiisu wanaagsan yahay codkiisuna waa inuu dheer yahay ilaa aadaanka in meel dheer la gaarsiiyaa la rabaa codkiisuna waa inuu wanaagsan yahay dadka qulubtooduna waa usoo jiitamaysaa min aqaaribi muadini nabiyi sal allahu calayh wasalam nebiga muadiniintiisa iyo aqaaribtooda waa inuu ka mid yahay waagi hadda aqaaribtooda la yaqaano carrada isku dhadhaweeyayo hadda yaa la yaqaana aqaaribtooda yaa garana wayukrahu lilacmaa kan indhala waa loo kahdaa ilaa an yakuuna macahu basiirun mid wax arkahaya inuu la jira maahan nin indhala markaasoo aan ka warqabin iska kacayo iska adaanahay waqti suu ku waafaqaba lama arko laakiin haddii nin toostoosinahayaa joogo sida cabdullahi ibn maktuum la ohan jiray asbaxta asbax ma adini jirin ilaa la yidhaha asbaxta asbax marka haddii nin indhale oo wax toosinahayo wax tusahayaa jiro markaas adaankiisu saxwo wayundabu waxaa la sunneeya lisaamicihi ninkii dhegaysanaya walow junuuban ha noqdo waxaa-idan ow fii qiraacatin qur-aan akhrisba ha ku jiro akhriska waa joojinaya an yaquula inuu yidhaahdo mitla qowlihi hadalku uu yiri oo kale caqiba kulli kelimatin kelima kasta dadaalka markuu kelimo ku dhawaaqaba inuu kelimadaas oo kale mitla maa yaquulu lmuadib wa fi lxaycalatayni wuxuu leeyahay laa xawla walaa quwata ilaa billah ayuu leeyahy wa fi salaati khayru min annowm marka la yidhaha wuxuu leeyahay sadaqta wa barifta runna waa sheegtay waana adeecda laakiin xadiidka ku yimid waa daciif wa fii kalimatihi liqaamati aqaamaha allaahu wa adaamaha ayuu leeyahy ayada wax ku yimid ba garan maayo aqaamaha allaahu wa adaamaha maa daamat asamaawaatu waalcard allaha toosiyo inta samawaadkay ardadu taagan yihiin ee allahana daa'im yeelo wajacalanii anigana hayga dhigo min saalixi ahliha ahalkeeda ee saalixi ahliha ahalkeeda kuwiisa wanaagsan hayga dhigo marka dad waxaa jira ayaga inay aadaanka ka jawaabaan hadda aan laga rabin dib inay u dhigtaan lagama rabo dabkii uu sheegay fa in kaana mujaamican hadduu jimaac ku jiro aw cala alkhalaaya musqulu korkeedii aw musaliyan uu tukanahayo salaad ku jiro ajaaba bacda faraaqihi markuu ka baxa kabacdi uu ajiiba watigaas isaga wati oo dikri munaasabo ah kuma jiro wayundabu lilmuadini muadinkii waxaa loo suneeya iyo wasaamicihi kii maqlahayay bacda faraaqihi markuu ka baxo kabacdi alsalaatu cala nabiyi sal allahu calay wasalam inuu nebiga ku saliyo salaadana siiqada ugu fiican waxa weye siiqa ibraahimiya siiqadaas waa siiqa dadkoo dhan isla ogol yihiin weye laakiin siiqda kale dadku waa ku murmaanoo wixii aan markaas mansuus aan ahayn uma yaquulu markaas inuu yii uma yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma allahayow rabba haadihi dacwat yeeritaankan rabbigiisayo attaamati buuxdo wax nusqaana aan lagu arag waa wada towxiid wasalaati alqaa'ima salaada taagan aati sayidinaa buu ku daray laakiin kuma jirin xadiidka xadiidka kuma jirin aati muxamadan sii alwasiilata wasiilo sii waalfadiilata fadiilana sii marka wasiiladaas waa ka yidhi waa daraja laa tanbaqii ilaa licabdin min cibaad illahi wa arjuu an aquuna ana waa hal darajaaho nin keligiis uu leeyahay inaan aniga ahayaana rajayna wadarajata rafiicata darajada daraja saraysana sii ubixsii wabcadhu maqaaman maqaam allo u bixi maxmuudan la mahadiyo alladii wacadtahu ka ballan qaaday oo maqaamkaas maxmuudkaana waxa weeye maqaamu shafaaca yaxmaduhu alwaluuna waalaakiru gaalo iyo muslim waa maqaamkaas waa wada rabaano meeshaas in lagu kala diro qoraxdiibaa lagu soo dhaweeyo meeshiibay ku dhibaatoodeen welina naar ma haysaa arag laakiin qoraxdii baa dhibtay markaasay leeyiin bal meeshaan nala kuda xataa naar hana la geeyo bal meeshaa maraha nala ku kala dhaqaaj waxaan weli la arag wey laakiin waa kasii dhib badantahay marka shafaacatu cudmaa weeye muslim iyo gaalada kala gaaraysa shuruudii buu galay marka salaada haddana labadaas sunno waa uu ka baxay marka sunnadaas inta aan laga bixin alfaadeeda in la toosiyo muhiim meelaha alfaadu ay ka jabto waxaa ka mid a aadaanka markuu adinahayo ama salaada markuu ku jiro allaahu akbarta uu leeyay inuu jiido akbaar la yidhaahdo waa ka mamnuuc laxni faaxishu laxni faaxishu oo akbaarkaasna waxay yidhaahdaan waxaa loo yaqaanaa gurbaanka weyn ayaa loo yaqaanaa marka hadduu qofku macnaheeda u qasdi lahaana waaba kufrin lahaa haddii hadda jaahilnima ku xambaartayna laxni faaxishu akbaar lama ashhadu an laa ilaha illa allah markuu leeyahay ashhadu inuu yidhaha laba waa sheelka iyo haada iyo xaraf walba inuu muujiya laba xayi cala salaa markuu leeyahay xa weeye hama xayi cala salaa salaahdaas marka uu leeyahay hada inuu gaaraa laga rabaa ugu dambaysa salaah uu yidhaha salaad hadduu iska yidhahdana midbaa luqo fasiixa noqon mayso laakiin waa dhaantaa hadduu yidhaha xayi cala salaa hadduu yidhaha waxaa weye kaala dabkaan iyo naartaan u kaala meeshiina naxariis iyo salaad waxaa laysku wacahay salaad baa laysku wacahay xayi cala alfalaa hadduu yidhaha kaala meeshaan cidladaa kaalay meel cidlaha dadka loo waxayo waa in xaala ugu dambaysa la gaaro in la gaaro marka cibaadadaas cibaado oo weyn weeye waxaa la rabaa marka in laxniga laga ilaaliyo baabu طahaarati albadani wاthawbi wa mowdic الsalaa saddexdaas inay daahir yihiin dahaarat lbadan de xadiidkii waxaa tusinaya labadii qabri oo nebiga sala allahu calayh wasalam uu soo maray oo uu yidhi inahumaa yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min bowli wa ama alaakharu fakaana yamshi binnamiima marka ninkan kaadida iskama celin jirinoo kaadiduu isgaargaarsiin jiray meeshaa salaadiisii wixiisoo dhan bay fasaadinaysaa marka in badankiisu daahir yahay laga maarmaamo fawdkiisa maradiisiina de aayadii baaba sheegto wafiyaabaka fatahka tafsiiraadka aayadda lagu fasiray ka mid mowdicu salaati meesha lagu tukanayo markii acraabi masjidka uu ku kaadshay nebiga sala allahu calayh wasalam waa ka yidhi sabbuu calayhi danuuban minma hal wadaanu biyaa ku shuba meeshaas marka meeshuu ku tukanayo iyo oogadiisa iyo maradiisa saddexduba inay daahir yihiin bahaaradaas marka wixii la xiriira waxaa la rabaa inaysan najaasa ku jira najaasada loo cafin karo iyo midaan loo cafin karinna waxbuu kala bixin doona wa tahaaratu lbadani oogadii dahaaradeedii iyo walmalbuusi wixii la gashanaa waxaa la gashan yahay marmarka qaarkood bay rabaan maraba ma maraban wax maqaar iyo wax ka samaysan baa iska noqon karaa marka maro shardi uguma dhigin wuxuu yihi walmalbuusi wixii la gashanaa wain lam yataxarak yuusanba la dhaqaaqin bixarakatihi dhaqaaqiisa yuusan la dhaqaaqin oo hadduu maro weyn uu guntan yahay ama huwan yahay oo daraf dheer ay leedaho xagga iska taallo daraftaas waxaa la rabaa najaase in laga dhigo haddii darafta bannaanka taalla najaaso tahay dhaqan ma inay kuu jiitanayso kula dhaqaaqayso loo fiirin maayo iyo wamaa yamasuhumaa waxa taabanahayo malbuuskii iyo badankii shay taabanay bahaaradiisi wa dahaarati maa yamasuhuma wixii badankii iyo malbuuskii taabanahaya dahaaradiisi wa mowdici salaati salaada meesha lagu tukanaya dahaaradeedii dahaaratu mowdici salaati shardun lisixati salaa salaada ansixeedii bay shardi u tahay najaasada marka inay daahir laga yahay inay shardi u tahay nabi wuxuu yidhaahdaa waxaa weye madhabu aktar alculamaai min asalafi waalkhalaf maalik buuxoo ayaa isagu wuxuu yidhaahdaa waajib weeye laakiin dhowr qowl buu leeyahay qowlalkiisa waxaa ku jira waajib weeye laakiin shardi ma falow qabada hadduu qabsado darafa xablin xarig daraftiis aw rabadahu macahu isku xiro wa darafuhu laakharu daraftiisa kalena muttasilun binajisi najaaso uu la xiriiro lam tasixa ansixi mayso shay najaaso dhinac ka ah haddii isaga la xiriiro salaadiisu ansixmayso oo najaasadii layidhi ka dheerow kama dheeraan ninkaasi waa kan waa la xiriirta meeshaas marka dhowr waxyaalood buu sheegi doonaaye masalada khulaasadeeda haddii qofka shayga la xiriira naftiisu najaasadu ay haysato salaadii ka ansixmayso oo nin najaasadii aan ka fogaan laakiin haddii najaasadii meel taalo oo shay daahirihi la xiriiro oo shaygaan daahirka ahayna asaga la xiriiro laba waxyaalood baa loo fiirinaya buu leey shaygaan daahirka inuu xambaarsan yahay iyo inuu la xiriiro hadduu xambaarsan yahay najaasadii nin oo ay saaran tahay wey maxaa yeele shaygaas najaasana waa la xiriira asagana korkiisuu saaray laakiin haddii shay daahiri asagii najaasadii u dhexeeyo lana xiriiro uusan saarnayn salaadiisa waxu dhibi maayay leeyihi maalan gidaarkaasoo kaleo meel najaasa kala xiriirto ayuu asagoo gidaarkii ku tiirsan ama meel uu ka taabanaya gidaarkii bannaankana najaasa kala xiriirta oo shay najaasaha derbiga dhinac uga dhegan marka kaasoo kale dhib malahay leeyihi laakiin meesha ay diidayaan waxaa weeye najaasadan shayga ay la xiriirto shayga la xiriira oo daahirkaa hooseya ka xiga inuu korkiisa saaray oo xambaarsan marka nin najaasa situu noqona masaa'ilkaasoo dhanna marka najaasadii la yidhi ka fogow sida looga fogaanayo maadaama aan la jajabin oo la jajabin oo aan la wawaadixin oo la bayaanin curfigaa la dabagalay wixii la yidhaahdo ninka najaasadan waa kama fogaanay waa ka fogaanay curfibaa meeshii lagu xukumaa falow qabada hadduu qabsado darafa xablin xarig daraftiis shayga marka uu haystaa waxa weeye waa waasita xarig aw rabadahu macahu waa isku xiray wa darafahu aakharu daraftiisii kalena muttasilun binajisi najaasi la xiriirta lam tasixa salaatu salaadisiaan sixda walow tanajasa hadduu najaasoobo bacdu bisaatin gogol qaarkood oo fasalla uu tukado calaa mowdicin meel daahirin daahiru minhu gogoshii ka mida wa taxaraka albaaqi intii soo hartay ay la xiriirto bixarakatii dhaqdhaqaaqiisa aw calaa sariirin sariir korkeeduu ku tukado qawaa'imuhu tiirarkiisu calaa najisin najaase ay saaran yihiin wayataxaraku una la dhaqaaqayo bixarakatii saxad salaatu salaadiisa oo ansaxay gogoshaan gogol fidsan weye dhinac bay ka najaasaysantaha asagana meeshaasu ku tukana najaasadii marka isaga mana saarna mana la xiriirto ee shay kale ayaa ka xiga marka meeshaa daahirka hadduu uga tukada dhib ma qabin haddii laakiin gogoshaasi soo laabato cagta ka fuusho ay leeyihin waa sitaa marka najaasada sariir buu fuushan yahay sariirta hoosteeda diga dameer baa taalla ay ku kor taagan tahay marka najaasadii ninkaan waa ka koreeyaa wax najaaso u xambaarsan yahay saas najaaso uu xambaarsan yahay ow calaa sariirin sariir korkood buu ku tukado qawaa'imuhu lugihiisu calaa najisin najaaso korkeeda ay saaran yihiin wayataxaraku lana dhaqaaqahay bixarakatihi saxad salaatu salaadiisu ansaxaysa marka wayataxaraku bixarakatiida shardi hamoodi haddaysan laba dhaqaaqay waaba kasii baabul owli laakiin ayadoo xataa la dhaqaaqayso sariirtu hadday dhaqaaqdo najaasadu dhaqaaqi lahayd mar hadduu sariirta korkeeda joogo wax asagu korkiisa saaran aan la arag najaasadaas waxa weye qofkaas waa ka fogaa hadda najaase macfi kayru macfi buu marka soo galay wanajaasatu najaasadii oo kayru dami dhiig aan ahayn in lam yudrikhaa darfun haddaan ishu haleeli karin yucfaa canha waa laga cafina najaasadani dhiigna ma aha ishuna ma qaban karto waa kaadinahayey firdhaad baa soo kacay meeshaanu qabow ka dareemaya hadduu fiirsho wax ma arkahayo marka waxaasuusan arkin waa loo cafi wax waa soo gaareen waa ogyahay xawaastiisii qaarkood baa dareemo waa kan jirkiisii baa dareemay laakiin wax la arki kara maaha waa loo cafi waxba laga soo qaaday wain adrakahaa ishu hadday haleeshana lam yucfa canhaa lama cafiyo ilaa can dami baraaqiita meeshaas marka najaasadii la cafinahayo waxay ku xiran tahay mashaq oo wuxuu leey wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj layidhi wixii mashaqa ay ka timaado in la iska dhowro najaasadaas dhibaato lagala kulmo waa la cafina laakiin middiinu naadir ahoo mashaqadeedu naadirtaho maar mar dhifa wax dhacahaya ay tahay taasu cafin maayaan marka wuxuu yidhi ilaa can dami baraaqiita injirboodadii dhiiggeedii maahan maaladan boodbooda oo dadka qaniinaysa oo dhiigga marada kusii daynaysa oo taas dhiiggeedii waa la cafiile wax laga bixi karo ma ahan oo iyo waqamli injirtii oo injir ayadana hadday ku dilaacdo saasoo kale wa kayrihimaa qeyrkooda mimaa laa nafasa lahu waxaan dhiig lahayn saa'ilatun dareerta waxyaalaha ayagu dhiig abuurisa aan lahayn khilqa aan lahayn dhiig ay dadka ka kusbadaan kuwa leh dhiiggaas ay meesha kusii daayeen kuwaas waa loo cafiyey fa yucfaa can qaliilihi wa katiiri waxaa laga yaabaa meesha bahaladan injirboodadoo kale ay ku kacdo maradii oo dhan inay sharax uga dhigto wax laga bixi kara maaha wa in intashara haba faafo bicaraqin dhidid xataa ha ku faafo hadduu intuu maradii ku dhidido dhiigaga qaarkood ay faafaan leeyahay wax mashaqo aan laga bixi karin weye in layska dhowra marka de waxyaalihii aan mashaqadooda laga bixi karin oo dhan baa marka meeshaas soo geli doona shimbiraha oo geedaha ama guryaha kor fuulahayo wax soo deynahayo oo kale shimbirtu haddii hadday tahay shimbir aan la cunin dhiiggeedu markaas muxuu ahaa digadeedu waxayse ahay najaas laakiin midii la cunahayo oo kale dee xayawaanka oo hilibkiisa la cuno waa ka digadiisa waa u dhow yahay raajix inuusan najaase ahayn marka waxaas shimbirahoo geedaha kor fuulahayo masjidka soo gelahayo si looga xiliya aan la arag kuwaasna waxa weye waxaan laga laga baxsan karin wa ama damu dhiiggii iyo walqayxu malaxdii fa in kaana min ajnabiyin hadduu ajnabi xaggiis ka yahay cufiya can yasiiri intiisa yar baa la cafina ajnabigu waa ninkan tukanaya maahan cid kale cid kale ajnabi ka ah qof kalea dhii ka soo baxay maradiibuu kaa gaaray rogadiibuu kaa gaaray wax yar hadduu yahay waa la iska cafina yasiirkana hadde inay taxadeeyaan markay culimmadu isku dayaan wax badan baa lagu rafanahayaayo mid qadru dirham kuufooyey mid oo milcul ka fiirahayay midba meel buu ka ridaayay laakiin curfigaa loo fiirinaya wuxuu inay badan yihiin haweenka in kaana dhiiggaasi hadduu yahay min almusalli kii tukanahaya cufiya waa la cafiyaa can qaliilihi wa kaiirihi intiisa badan iyo inta yar saxaabada waa kii xasan oo oran jiray kaana saxaabatu yusalluuna fii jaraaxaati jaraaxaadkooda ka tukan jireen waa dagaal bay gelahayeen waa la dhaadhaawacahaya dhiig baa ka daadanahaya waa tukana xadiid kale waa kii uu ku jiray laba saxaabi oo waardiye loo diray oo nin gaal intuu usoo gabada midkuu leeg ku dhajiyo oo ninkii dhiiggii uu ka daatay oo salaadiina ma joojin waa iska wer marka qaliil kaiir waa loo cafiyo sawaaun kharaja soo baxyaa min bathratin fin finanka wejigaya kasoo baxaya meelaha kasoo baxahaya oo casaraha uu tuujiyey oo min dumalin dhululix meelaha dhululuxo oo hambalaaluqa hambalaaluqo markaas meesha ama dab iyo hadday wax meel gaareen uu hambalaaluqo aw qarxin dhaawaci meel dhaawac noqoto la dhaawacay aw fasdin fasdigi fasdigu waa talaantal miyaa la yidhaahdaa markii xidid dhiig laga keenahayo oo aw xijaamatin toobinkii xijaamada iyo fasdigu hadda waa kala labo midkaana meel baa waxaa lagu dhufanayaa sakiin baa lagu dhufanaya marka qori baa la qaadanahaya dhiig baa laga bixinahaya xijaamadana waxa wey meeshii markii la sare waa la dhuuqa waxaa la saarahaya laf baa la saara toobinkii baa la saara marka xijaam ow qayriha qayrki macnaha ficilkiisa inuu ku yimid iyo inuusan ku imaan loo fiirin ayuu bacdul aqwaal oo waxaa jira wixii ficilkiisa ku yimaada maya hadde cabdullahi ibnu cumar fin buu tuujiyey markay wax kasoo bixin salaadiina waa iska tukay wamaa maau lquruuxi dhaawacyadii biyahoodii dhaawac meeluu ku dhacay oo dhiig meesha kama socda laakiin biyo cad baa kasoo socda iyo wanafaadaati dhuluxyadii nafaadaadkaani waxa weye meesha dabku iyo taabto oo soo kuusanto oo waxaa la yidhaahdaa hambalaaluq miyaa la yidhahda in kaana lahu marka biyaha ku jira biyahaas wuxuu yidhi in kaana lahu raa'ixatun kariiha haddii uu ur xun leeyahay fa huwa najisu najaasa wey waa shay xayawaan joogtiis ku doorsoomay oo fasaad u doorsoomay hadduu fasaad u doorsoomo shay xayawaan gudihiis ku jira najaasuu noqona laakiin kii aan fasaad u doorsoomin oo siduu ahaana waa ka doorsoomin fasaadnima jirto caanihii oo kale iyo meydii oo kale iyo waxyaalaha noocaas oo ayagu aan fasaad u doorsoomin shaqo kale qabanahay kuwaas waa ka bixiya laakiin kii fasaad u doorsoomo xayawaanka joogtiisa ku doorsooma najaas najaasaa la jira wa ilaa oo haddaysan lahayn raa'ixa lahayn dabbaa meeshii taabtay waa hambalaaluqday biyaha ka soo baxay biyo iska iska saafi ah wey waxa male falaa najaasa maahan najaasadii marka wixii la cafiyey waxaan la cafin weli waxbaa u dhiman walow sallaa hadduu tukado binajaasati najaaso jahilaha uu ka jaahil noqdo ow nasiihaa halmaamay waa ogaa laakiin waa halmaamay waa iskaga tuka uma ra'aahaa bacda faraaqihi markuu faaruqay kabacdi buu arkay salaadii ka baxay acaadaha waa soo celin ow fiihaa salaada dhexdeedii ayuu ku ogaaday badalka waa ka buraysa qowlka jadiidka ahu shaafici saas qowlkii qadiimka ahaana nebiga sal allahu calayh wasalam markii isagoo salaada ku jira kabaha uu iska tugo yiri ina jibriil akhbarana ana fii ma qadar xadiidkaasoo kale u fiirin wuxuu leey salaadiina lagama bixin lamana soo celin laakiin culimmada oo qowlkan ku tagtay waxay leeyihiin xadiidkaas qadarku inuu yahay shay najaasa waadix kuma ahe waxaa suuragala inuu wax kale ah meeshaas marka ayaga waxay kasoo qaadahayaan sida xadadkii oo kaleo leeyi laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada adoo muxdita haddaa ishalmaantidoo tukatid salaada waa la soo celinahayaa salaadaasi ma soconayso marka taasoo kale kasoo qaadeen oo waxay yidhahan xadadka iyo najaasadu isla hadlo najaase marka hadduu ku arko maradiisii salaadna uu ka soo baxay hadday suuragal tahay najaasadaasi salaada kabacdi inay gaartay waajib maaha inuu salaada soo celiyo salaadii ilaa shaki lagu burimo hadday nijaasadu ka gadaan inay timid walow asaabahu hadduu gaaro tiilu shawaarici jidadkii dhoobadoodii hadduu gaaro fain lam yataxaqaq najaasatuhu najaasadiisa hadduusan xaqiiqsan fahuwa daahirun waaba iska daahir in la arkay shay najaasaa la ogaaday inay meesha ku jirta maahane najaasaba laguma sheegi karo oo dariiqaas dhoobada baabuurku dadka ku firdhinaya ama dadku dhex marayaan ama ku firdhanaya waxyaalahaas haddii najaaso lagu hubo haddaan najaaso lagu hubin waa najaasaba la odhan wain taxaqaqaha waa hubsaday wuxuu arkaya inuu dameerku kaajay biyihii wixii baa isku galgashay haddana waa kusoo firdhan waan arkahay dameer baa ku kaajay wain taxaqaqahaa haddii uu hubsado cufiya can qaliilihi intiisa yar waa la cafinaya curfan wahuwa qaliilkaasi maa yatacadaru wuxuusan suuro geli karin weeye alixtiraasu minhu in laga dhowrsado aan laga fakan karin oo meel laga maro meeshaas bakaaraha hadda kuwa ku jiroo kale iyo ceelgaabka waagii waxaas iskugu tegi jireen meel laga maro maray marka waxyaalahaas qofka soo gaargaarahaya waa iska tukan wayakhtalifu bilwakti waktigu isku khilaafahayaa buu leey kacan kaana inuu yahay weeye ayaama alamdaari roobabka waktigooda oo meeshaan cudurka naadirka ayay wax kama soo qaadaan wakti jidaal oo aan la arag le wax laga dhowrsan waayaa meesha ma jiraan wax meesha laga laga dhowrsan waayaa ma jiraan laakiin hadda jidaalka waxaa lamid noqonaysa hadday carasha caradaasi leedahay ceelal biyo laga soo bixinayo biyihii baxayaano carra iskugu tegahayaano wax mar walba iska jooga ay yihiin madarku waa iska miaal wa bimowdicihi min albadani wathawr meeshuu gaaray oo marada iyo oogada ah taasna waa isku khilaafa dhoobadan dhulka taallaa inay madaxa ka gaartaa waa culus in ay shaatiga kula gaartaana waa culus marka meelaha caadiga ay u tahay inay gaarto meeshaasaa loo cafinayaa hadda oo kale addo waxaa yimid waxyaalo waagi hore aan jooginoo gawaaridan iyo waxaan socoto farahiina ka badan maantao dhanna yaacaysa meeshiina maraysa oo dadkiiba ku firdhanaysa markaa dee masaladu waxay ku xiran tahay shayga aan layska dhowri karin masaladu saasay ku xiran tahay walaa yucfaa can kaiirihi kiisa badan lama cafiyo waman cajaza ninka cajiza can isaalati najaasati najaase inuu iska suuliyo bibadanihi oogadiisa ku taalla oogadiisaa najaasa ku taallaa iskama suulin karo ow xubisa waa la xiray fii mowdicin najisin meel najaasaha lagu xiray sallaa waa tukanaya waa caada waa soo celina icaadaduna in badanba waxay ku xiraan cudurka naadirka ahoo aan mar badanba inuu qofku biyo waayo uu iskaga dhaqo oo najaasadii iska suulin waayaa wax marmar dhaca weeye hadda intaasoo qowlna waa ku dhex jirta aqwaasha waxaa ku dhex jira mid nawowi qariib weye u yidhaahdo oo wuxuu yidhaha salaadba sidii la amray oo tabartiisu ahayd hadduu u tukaday wax dambe lagama rabo icaada lagama rabo qowl noocaas waa ku dhex jira laakiin asu raajixa wuxuu ka dhigayaa inuu la soo celiyo wayanxani waa hoobanayaa lisujuudihi sujuudiisii bixayu meel low zaada hadduu sii ziyaadiyo asaabaha uu gaari lahay meesha uu ku tukanahay hadday najaasa taaltaal oo najaasadii ay taallo wuxuu leeya markuu sujuudaayo wejiguu sii wadaaya markuu najaasadii u dhowaado meeshaa ku joogsan bixayu low zaada hadduu wax kusii daro asaabaha uu gaari lahay wayaxrumu waxaa xaaraama wadcu ljabhati wejiga inuu saaro caleyha korkeeda najaasada inuu wejiga saaro najaase ka dheerow baa layidhi marka najaasada wejiga inuu saaro looma ogo walow cajaza hadduu cajizo can tadhiiri thawbihi maradiisa inuu daahiriyo sallaa waa tukadaa curyaanan isagoo qaawan bilaayi caadad marka ninkaas taqriiban nin meel cilaa iska joogo weeye cawradiisa dadii aysan arkayn marka ama waxaa suuragala cawradii inteeda badan inay asturantahoo meel yar iyo wax noocaasoo kale ay cawradii ka bannaan yihiin oo aan waxba dad ka arkayn marka meesha noocaasoo kalea maradu iska dhigaya le waa iska tukana walow lam yejid hadduusan markaas wuxuu noqonahayaa wuxuu noqonahayaa sidii markaa tabari ku qabatuu iskaga maa amartukum bihi faatuu minhu mastatactum walow lam yajid hadduusan helin ilaa xariiran xariir maahane sallaa fiihi waa ku tukanay xariirtu mamnuuc bay ka ahayd laakiin hadda salaadii waxay u baahatay astur marka daruura ku qabatay hadda xariirtii daruurow wain khafiyat najaasatu najaasadu hadday qarsoonto fii tawbin maro wajaba qasluhu maradii dhaqideeda waajibaa kullu kullu miyaadhe wain khafiyat najaasatu fii tawbin wajaba qasluh hadda kullihi miyay noqon laha waxaa lagu akidayaa hadaas weyaan u malaynayaa marka kullihii inay noqonay marado dhan aad wada dhaqa walaa yajtihidu ma ijtihaadaha ijtihaadku laba shay buu noqon karaa hal maraa keliya lagu ijtihaada bal meeshaan amay tahay saas fiira fiiradaas ma ku soconayso wax la hubaa laga raba fain akbarahu fiqatu nin lagu kalsan yahay hadduu u sheego bimowdicaha meeshooda uu yihaa war darafkan wey meesha najaasadu gaartay ictimadahu waa iska cuskanahayaayo meeshiibuu dhaqa wuxuu ku kalsoonaadu hadda haysta marka ijtihaad wuxuu ka mid yahay waxyaalihii tahaarada wasaaisheedii buu ka mid yahay ijtihaad wuxuu ka mid ahaa wasaa'il wasaa'il wain ishtabaha hadday isku darmaan daahirun mara daahirihi bimutanajisin hadday ku daranto min najaasaa maradaana waa najaasooday midaana daahir wey waa waa isku darmeen ijtihaadda waa dadaalay ijtihaadku waxa weye calaamaad hadduu heli karo calaamaadkaasuu fiirinaya uu ku kala saaro midii daahirkaah midii najaasada hadduu calaamo waayo ninkaas ijtihaad uma suuro galo ijtihaad calaamo la-aan ma jiro mutaxayir buu ninkaas noqona wain amkana haba u suuro galo daahirun daahiro biyaqiinin oo yaqiin ow qaslu axadihimaa midood inuu dhaqa ha u suuro gasho asagoo ay u suuro geli karto labadii mara inuu dhaqo ama midood dhaqo oo midaas hadda dahaaro xaqiiqahay noqonaysa ama maro kaloo daahiri heli kara inuu iska ijtihaada xataa waa u furan fain taxayara hadduu wareero taxayurku waxa calaamin waaye wax calaamaah wax ku kala saaro mar hadduusan haysan mutaxayir wey ijtihaad ma jiro fain taxayara hadduu wareero sallaa waa tukada curyaanan waa caadad mara la-aan buu iska soo qaada in lam yumkinu hadduusan u suuro gelin qaslu tawbihi maradiisu inuu dhaqo inuu mid dhaqda haddaysan u suuro geli karin labada majaasu kasoo qaada waa iska fuura fain amkana dhaqitaankii hadduu u suuro galo wajaba waajibu iyadoo qoyan xataa waa iskaga tukana waidaa qasara hadduu dhaqo maa dannahu miduu u maleeyey najisa najaase inay tahay sallaa fiihimaa fiiha waa sallaa waa ku tukanaya fiihimaa labadooda macan midna kor midna hoos inuu ka dhaqaa suuragal calaamaad buu mid ku arko najaasadii tusina ayadii buu dhaqay marka meeshaas ninkaas wax shakiya ma qabo tii calaamaadka najaasadu ka muuqatayna waa dhaqay tan kalena daahir bay ahayd labadoodiba waa wada qaadan kara macan oo fii kullin munfaridan hadduu rabo midba marbuu ku tukan kara maxaa yeele meeshii shakiga laga qabay calaama wax lagu kala saaro ijtihaadkii baa wax ka diya walow sallaa hadduu tukado bila ijtihaadin ijtihaad la-aan fii kulli tawbin maradii kastaba maratan mar uu ku tukado lam tasix ansix mayso salaad oo kalsami uu ku qabaa ma jirto maradaan markuu ku tukanaayo oo tii najaasada amayka midda kale markuu ku tukanayo tii najaa midna ma qabo asaga yaqiin ma qabo marka labadoodii midba mar baan ku tukanahaya ma ku soconayso waxaa la rabaa hadduu calaamo uu ku kala saari karaan inuu kala saaro haddii kale labadoodaba dhaqo ama hadduu mid dhaqo walow khafiyat najaasatu najaasadii hadday qarsoonto fii falaatin meel bannaan dhulkaanoo dhan ama masjidkan weyn ayaa meel najaaso ku dhacday meesha waa garan waay meelbaa najaaso ku dhacday meesha waa la garan waay sallaaxay ku shaac meeshuu shabu iskaga tukanayo bila ijtihaad oo najaasadaas yartaa meel ku dhacda inuu waafaqa waa naadir ijtihaadi maayo ow fii ardin sakiiratan dhulku waa yaryahay ow fii beytin waa guriga wajaba qaslu lkulli dhammaan in dhaqaa waajiba meeshaan qolkaan yarkaahoo najaasa meel ay ku dhacday inuu meeshii najaasada waafaqaa suuragal wey laakiin masjid weyn oo meel ka najaasoobay inuu waafaqaa waa yar walow ishtaraaha beytaani laba guri baa iskaga darantay labada guri makaankii uu ku tukan lahaa weeye marka labadoodiiba midna waa najaasasiiya midda kale ijtihaadda waa dadaala hadduu calaamaad uu heli karo midka najaasada uu ku garto calaamaadkaasu ku dadaala hadduu waayana labadaba waa waa iska dhaafa walaa tasixu salaadu ma ansaxdo fii maqbaratin qabuur culima la ogaada nafsuha in la faagay qubuur in lasoo faagao dad laga soo bixiyey oo waxaan banaanka yaalla ajsaadi mowtada wax ku darsan yihiin la ogyahay salaadu kuba ansix maysule ma lagu tukan karaa ayada mar kale weeye meel qubuurahoo aan la faagin ma lagu tukan karaa taas waa markeeda laakiin hadda wuxuu ku leeyahay salaadu ku ansixi mayso maqbare la faagay culima nabshuhaa in la faagaa la ogyahay wakhtilaaduhaa inay ku qasantay bisadiidi lmowta mowtadii carunkoodii inay ku darantaa la ogyahay taas majaas ahaanaa looga tegay fain lam yaclam haddaan la ogeyn yaclam uusan ogeyn nabshahaa in la faagay kurihad waa la kahanayaa buri wasaxa salaaduna waa ansaxay oo salaadii qubuurta dhexdeeda uu ku tukay marka salaada qubuurta dhexdeeda lagu tukaday wuxuu ka soo qaaday karaaha masjid in laga sameeyo qabriga sidaas oo kale karaah laakiin markaa qowlkii shaafici aa fiirisid karaahada isagu uu sheegahay waa karaaha shadiidow maxaa yeelay wuxuu yidhi waakrahu an yucadama makhluuqun xataa yujcala qabruhu masjid makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdah isaga marka wuxuu ka cararayaa inay dad ku fidnoobaan iyo wax noocaas uu ka cararayaa najaaso iyo ayarimaha noocaas arrintiis waa ka adkay iyo qofkan in la weyneeyo oo la gaarsiiyo in qabrigiisa masjid laga dhiso akrahu an yucadama makhluuqun xataa yujcala qabruhu masjid makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdah watukrahu waa la kahdaa fii xamaamin xamaamkii xamaamku hadda wuxuu ahaan jiray meelo dhulka qabowga biyo kulul lagu shubo biyaha kulul looga qubaysto oo musqulo biyahaas kulul lagu qubaysto laakiin hadda meeshii dadku qubaysto kale iyo maslaxatin meeshay dharka iskaga bixiyaan meeshaas marka cawraad qaabdarra meeshaas taal xadiidka marka waxyaalo badan oo meeshaas ku yaala oo masbalada iyo majzarada iyo xadiidka sheegay xadiidku daciif buu ahaa laakiin hadda xamaamkii dadkii cawraadkoodii aan lagaba baxayn meeshay dharka iskaga bixiyeen wa qaaricati dariiqi dariiqa dhexdiisii kelmadda qaaricaduna waxay kutusinaysaa waa dariiq la maro madruuq weeye dariiq la maro wey ilaa qarcigu waa cagtaa lala dhacahaya marka dariiqa la marahayana in lagu tukado mar dadkii buu ka xijaabahayaa mar labaadna dadkii aa tashwiishada tashwiishkaasuusa ka baxay wa masbalatin qashinqubki qashinqubkaas hadaa ayadana nadaafadeeda iyo daahirnimadeedii aa dhib ku jira wa majsaratin meesha xoolaha lagu gowraco iyaduna waa sidoo kale wa kaniisatin kaniisadaasi meel alle qeyrkiis lagu caabudahayo way ay suuragal tahay in ciqaab alle kusoo dego wa mowdicu maksin meesha canshuurta lagu qaado meel cara alla looga cabsanahayo maxalumunkar wa khamrin khamro booskeed meel khamre lagu cabahayo inuu ku tukado marka meelahaasoo kale waxaa laga cararayaa meeshaan ciqaabka alle kusoo dega wa ilaa qabrin ee wadahri lkacbati kacbada dusheedii in lagu tukado oo kacbada gudaheeda in la galayna waa la arkay bannaanka looga tukadayna dusheedii wuxuu leeyahay karaahiyow wa ilaa qabrin qabri in loo tukado mutawajihan ilayhi isagoo ujeeda qabrigaana isagoo ujeeda inuu u tukado xaggiisa u jahaysa marka de qubuurta qabri baa meeshii ka muuqda hoostiisa inay wax ku jiraan inaysan wax ku jirin lama yaqaan waxaan muuqdaa la fiirinaya sida dadka qaarkood ay yidhahaan dhulkao dhan wada qabuur wey waxaan loo jeedin aan laga warqabin xisaabta lagu dari maayo aan lagaba warqabin xisaabta lagu dari qabriga ma u jeeda mise uma jeedana mid oo yaalla beledka geeskiisoo kale xaggii qibladu iga xigaa la fiirin maayo waxaan curfi inuu ninkaana qabriga u jeestay in kale curfigaa wax kuleh wa acdaani libili geela meeluhu ku sabaalanahaya markuu biyaha soo cabo uu fariisanaya laakiin geel mawaadicdiisoo dhan waa islamid meeshuu fariisto iyo meeshuu ku sabaasho iyo meeshuu biyaha ku cabaayo meelahaasoo dhan salaad laguma tuka laa muraaxi qanamin mooradii ariga maya oo arigii isaga meesha uu fariisto mawaadiciisa waa la iskaga tukan kara ogsoonow hadda fuqahadan shaaficiyadu digada ariga iyo najaasi u arkahayaan marka hadduu masalle iyo wax dhigto oo noocaasoo kale way waxay wax ka fiirina laakiin geela meeshuu fariisto masalle dhigatae wax dhigatae marna laguma ogola geel waxa weeye waa xadiidka waxaa ku jira shaydaan baa laga cabuuray marka shaydaan baa meeshii wax ku laho waa laga fogaanay shaydaan meeshuu laku leeyay
wataxrumu fii tawbin mare in lagu tukadaa xaaraam weeye wa ardin dhul maqsuubeyni la booliyey dhul booli ah iyo mare booli ah in lagu tukadaa salaada waa xaaraam wa tasixu waa ansaxaysaa yidhi bilaa sawaabin ajar saheli ma salaadii uu tukaday lagu celin maayo soo qabdee lama laha laakiin wax ajara ma lahuyo والله سبحانه وتعالى
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ولي شروط بوكو جري هذا هو سو شيغاي طهارة الثوب والبدن وموضع الصلاة انت صد طهارة لا اسكو قران كرو ستر العورة ايها هدنا قال باب الستر العورة عورة دي استريدي عورة مرتا ان لا استرا وحوي وشيء موروث عن آه، كابر عن كابر الا النبي صلى الله عليه وسلم وحبا آه، مرن بو كجري مو سنهين هذا القران كان واقصوا عورة خذوا زينتكم عند كل مسجد axaadiidtii waa kusoo aroortay nabiga sal alla calay wasalam jaabir markuu habeen nebiga lasoo tukaday isagoo maro yaroo gaaban qabo luqunta uu ku xirtay isgaabiyey nebiga sal alla calay wasalam waxuu yidhi maa hada lijtimaac markaasuu yidhi kaana tawban maradaa hal maraha ahayd waa gaaban wuxuu yidhi idaa kaana waasican faltaxif bihi waidaa kaana dayiqan fattasir bihi ay waasic tahayna garbaha ka rido haddii ay gaaban tahayna guntiga ku xug marka satru cawradaas culimmadana haddee waxa weeye maalik unbaa isaga aqwaasha madhabta xoogaa yar wax ku dhex jiraan oo qaarkood yidhaahdaan waa sunna qaarkood waxay yidhaahdaan waajib weeye laakiin shardi ma aha aqwaashaas oo maalikiyada ku dhex jirta maahana inta kale waa satru cawra waajib هو واجب واجب وي هو ستر العوره واجب واجب وي بالإجماع حتى في الخلوات ما إلا هدوجه وما إلا هدوجه الله حق أن يستحيا بهم الله سبحانه وتعالى وحكى قرصونا مجران مرنا قفكا متأدبة مرنا إذ بالآن وبالجوبة إلا لحاجة حاجة معنا مركي حاجة كو خسبتو هدو دروايو إيو هدو قبيسانا هيو إيو هدي قضاء الحاجة إيو أسباب كو كلفتان إنو مركز cawradiisii faydo ku kalifto markaas ay jiraan oo xaajadaas ay jirto maalinta kale waaji wahuwa satru lcawluhu shardun shardi wey lisixati salaati salaadii ansixideedii salaadii ansixideedii uu shardi u yahay faidaa ra'aa fii tawbihi maradiisii hadduu ku arko bacda salaati markuu tukaday ka bacdi kharqan dalool hadduu ku arko ama meel jeexan ama meel daloosha فكرؤية النجاسة نجاستي أركي وكلو النجاسة صلاة كبعد منك أركي وصلاة دي مركو قصة بحي كبعد النجاسة اسكو أركي سيابا لغسو شيء دي النجاسة داسي سورة قل أي تهي صلاة كبعد إني كل عضي مركز واجب ما يا لا لكن هذه صلاة دي آه إن وكنت كذيبا وحوة هو أي تهي marka sida madhabta ku socotaa waxa weeye raajixa ay ka dhigeen culimmadii madhabta waxa weeye waa in la soo celina tanna waa sidoo kalu leeyahay meel daloosho oo cawrada ka muuqatay hadduu arko waa in la soo celiyo kolleeya meeshaasina hadda meel banaana wax laga arki karay waa inay noqoto wa cawratu rajuli ninkii cawradiisa iyo walamati maa bayna surati xudunta inta udhaxaysa weye warukbati jilibka inta udhaxaysa marka de ninkii xuduntiisii iyo jilibkiisii ayada mansuusba weye cawradiisu waxa weye waa xuduntiisi iyo jilibkiisi inta udhaxaysa laakiin adoonta ikhtilaafna culimmada waa ku dhex jiraa inaan sida midda xortaah oo kale arrinta loogu adkayno culmo waa ku tagin wa cawratu lxurati naagtii xortahayd cawradeedii kullu badaniha oogadeedu oo dhan weeye ila alwajha waalkafayn wejiga iyo labada kaf maahan oo ayaga cawratu salaad kuma jiraan salaada wejigana waa bannaanaanahayaa gacmahana kafafkana waxa weye waa u banaanan kara oo markaas waxaa suuragala dirica ay qabtay inuu ku joogo kafafkan oo kale intaan iska bannaan tahay waa u suuragal cawrada hadda maanta laga hadlahayaana waxa weye cawratu salaat ama cawra cinda alajaanib waxa weye wejigeeda iyo gacmaheeda iyo wuxuu dhan ninka cawray ka yihiin inuu fiiriyo looma ogolo ha la asturo iyo yaan la fiirin kala laba waa noqon karaan oo hadda waaka qur-aankii ku amray qadu lbasr qul lilmu'miniina yaquduu min absaari wejigooda xataa inu fiirsho looma ogolo laakiin hadda waxaa laga hadlaya waa cawratu salaat iyadoo intaanay intaanay wejiga u bannaan yihiin waa tukan kartaa laakiin oogadeeda inta kale sida hadda kuu muuqanayso cagta dhabarkeedii baa bannaanaaday iyo cagtii baa bannaanaatay iyo wax bannaaneyn loo ogolyahay meesha wa shardu saatiri shayga wax lagu asturahayo ayaa marka asagana waxaa la rabaa muxuu yahay shayga wax lagu asturahayo wa shardu saatiri midka wax asturahayo shardigiisu an yamnaca waa inuu reebaa lownaalbasharati maqaarkii midabkiisu waa inuu reebaa qofkaani caddaa iyo madooba iyo inaan la kala gerin karin weye cawrada ee waxaa laga rabaa asturka laga rabaa falaa yakfii ma kaafinahayo zujaajun qarsho iyo wamaa-un saafin dhaladii iyo biyo saafiix hadduu biyo saafi a dhex istaago oo cawradiisi ka muuqato ama maro khafiifa oo cawradii muujinaysa oo midabkii ka muuqanayo u gashado ma kaafinayso waa in cawrada midabkeedu qarsoomuka wayakfi tadayunu dhooba inuu ismariya waa iska kaafinaysaa walow maca wujuudi toobi xataa hadduu dhar qabo cawra asturkii waa u aqbalaysa laakiin meel kalaa wax ka imaan karaan oo dhoobadaasuu ismariya haddii jirkii hay-adiisii ay muujinayso oo cawradii midabkeedii ma muuqdo laakiin hay-adii waa muuqanaysa meeshaasaa dhib ka imaan kara hadda laakiin wuxuu ka hadlahayaa salaada asturkeedii waxa ku saabsan wayajibu tadayunkii waa waajibay cinda faqdihi faqdi tawbi markii mare la waayo wax kale hadduu waayo dhooba inuu ismariya khasab bay ku noqonaysa si cawradiisa uu ku asturo marka uu tukana ninkaasna hadde inuu kuligii keligiis guri iska xiran joogo iyo si ay tahayba cawradaas salaada markuu tukanaya inuu asturaa waajib bay ku tahay waa shardi min shuruudi salaad marka saatirkii shuruuddiisii uu ku jiraa shardiga ugu horeeya waa inuu yahay wax qarinahaya midabka maqaarka midabkiisa waa inuu qariyo wa an yashmala waa inuu kulmiya almastuura kii la asturahaye lubsan marasho ama gashasho waa inuu ku qariya macnaha shay la gashanahayo jirkiisii qarinahayo waa inuu noqda falow sallaa hadduu tukado fii khaymatin khaymad dayiqatin cariiri ah curyaanan isagoo qaawan lam tasixa ma ansaxayso dhar buu qabaa nin lihi ma jiro hadduu guri yaroo gaaban guri yaroo cariiriya gabo meeshaa ku tukado ninkule dhar buu qabaa ninkaas ma jiro ninkaas waa qaawan waxaa la rabaa wax qofka asturahayo uu gasho wayushtaradu waxaa la shardiyaa assatru asturid min alaclaa korka laga asturo iyo waljawaanibi dhinacayaasha lal asfali hoostii mare weligoodba dadku ama qabiis ama macawiis ama waxbay gashan jireen hoostana waa ka furnaan jir hoostana waa ka furnaan meesha la raba in wax laga asturaa koriyo hoos meeshaas marka laba waxyaalood baa la rabaa inaad kala fahamtay qofkan cawradiisa waa la fiirin karaa haddii meeshan ay maradu ka furan tahay salaaddu waa ansaxaysaa kala labow waa kala labo qofna inuu fiiriyo looma ogo waa cawr laakiin asaga waxaa laga rabaa korkana inuu ka asturo jawaanibtana ka asture maradu hadday qamiis tahay haddii ay tahay macawiis mid walba hoos waa ka furnaan karta laguma qasbin dadkii inay surwaal gashadaan oo saasoo falow sallaa hadduu tukado murtafican meel sarraysa ama murtafican xaalu yahay mid sarreeyo kor jira bixaytu meel tuuraa la arki karo cawratu cawradiisa min asfala meel hoose laga arki karo aw kaana fii sutratihi wuxuu isku asturay waxa ku yaala kharqun meel daloosha fasatarahu biyadihi gacantuu ku qariyey jaaza waa iska bannaan meel koruu fuushanaa marka haddii la fiiriyo waa la arka waa la arkahaya ma la arki karaa mise lama arki karo hadda waxaa laga hadlahayaa maahane salaadiisii meesha ma ku soconaysaa mise ku socon maysa weye marka lamsaanta iyo macawisaha iyo wax la gashan jiro dhan weligood hoos bay ka furnaayeeno cidna laguma khasbin inuu hoosta wax ka xirto laguma khasbin haddii meel daloosho oo meeshii sacabka uu saaro oo wax kale u waayo sacabka uu saaro ayadana asturkii waa u noqonaysa laakiin xoogaha marka waxay culummadu ka murmaan sujuudda markuu gaaro sacabkiinuu dhulka dhigana waa laga rabaa meeshiina waa dalooshaaye labadooda keebaa la raajix yeela maadaama wax nasaho waadixoo meesha aan yaa oolin nimba meeshu meelbuu ku dhashay culimo mutaakhiriin ha isku khilaaftoo nina yidhi khiyaar ha yeesho nina uu yidhi sujuudda adag buu yidhi mise asturka adag ma xasuusan karo intaas marka waxa weye waa shuruudii waajibaadkii weye waxyaalaha oo asturkaan laysku asturahayo shuruuddiisii wayundabu waxaa la sunneeyaa limra'ati naagtii khimaarun khimaar wax madaxa daboola iyo wa qamiisun qamiis midkaan ay diraca u yaqaanaan weye wa milxafatun qaliidatun go adag oo ay korka ka huwato wa tujaafiha waana iska dheeraynaysa jaafigan waxa weeye maradu lama rabo inay jirkeedii misawirto lama inay jirkeedii misawirto lama rabo waxa weeye waa waa sulantii ama aslu satri satru lcawra oo salaada ku saabsan isagu wuxuu kusoo xasilahayaa inay maradaani qariso cawradii midabkeeda laakiin waxa cawrada xajmigeeda muujinahaya midkaas wuxuu ka dhigay waa karaahiya salaadii markii lagu jiro waxa weye waa saas amaa qofka cawradiisa fiirinteeda xajmiga in la muujiyo xajmigaasi waa dhib waa keena walirajuli ninkiina waxaa loo sunneeyaa axsanu hiyaabihi dharkiisa kan ugu wanaagsan wayataqamasu qamiis buu gashadaayo wayatacamamu waa camaamad buu gashay marka meeshaas khuduu ziinata kuntii waa la raadinahayaayo ziino ayaa salaada inuu ku galo ayaa u fiican oo rabbigii subxaana watacaala isagoo daahirahoo qaabsan inuu horjoogso fain iqtasara hadduu gaabsado fa thawbaani laba maro ayaa loo sunneeyaa qamiisun macahu ridaa-un go uu la jiro aw isaarun hoosgunti aw saraawiil uu la jiro qamiis iyo go ama qamiis iyo macawis hoosgunti qamiis iyo surwaal waxyaalaha noocaasa inuu qabo hadduu laba maro ku gaabsadana saasaa u fiican fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa satri lcawrati cawradii asturkeeda keligeed hadduu ku gaabsado jaaza waa iska bannaan tahay laakiin yundabu lahu waxaa loo sunneeyaa wadcu shay-in shay in la dejiyo calaa caatiqihi deegtiisa caatiqu waxa weeye garabka iyo iyo luqunta meesha u dhaxaysa maa bayna almankibi waalcunuq meeshaas inuu wax ku dejiyo walow xablan xarigba ha noqday hadduu wax kala waayo meeshaas de laa yusalliana axadukum walaysa calaa caatiqihi shay xadiidkaasuu raadinahaya xadiidkaas fuqahada in fara badan waxay ku tageen saasoo kale waxay kasoo qaadeen sun in garabka wax la saaro oo ninku asagoo dharkiisii meeshan sursuranyo iska qaar qaawan inuu tukada maaha laakiin haddii waxa uu haystaa hal maroo yar ay noqoto intuu ku xiraanahaya garabka hadduu haysto funaanadii wuxuu gashaday wuxuu saartay wax hadduu heli karo waxbuu saaranaya hadduu waayana laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusca fain faqada thawban mara hadduu waayo wa amkana uu suuragal noqdo satru bacdi thawbi ee bacdi alcawrati cawrada qaarkeed inuu asturo wajaba waajiba maradiisi wax walba ma asturi kartee cawrada qayb bay asturi kartaa hadday cawrada qayb ay asturi karto qaybtaasuu astura maa amartukum bihi faatuu minhu ma stadactum wayasturu saw-atayni labada saw oo ayuu asturahayaa qubulkiiiyo duburkii ayuu qarinahayaa xatman waajilaan horta kuwaas oo u hormareen maxaa ilaa waxa weye cawrada meesha ugu aqladsan oo ugu adag fain amkana axaduhumaa midkood keliya hadduu suuro u suuro galo faqad oo kale ah oo marada waxa uu haystaa asturku hal mida kaleya qarin karo tacayana alqubulu ayaa caynooba fain faqadahaa hadduu sideedaba waayo bilkuliyati kulli ahaanba dharba waa waaye sallaa waa tukanaya curyaanana soo qaawan bilaayi caadatin soo celin la-aan hadda meelaha oo faqriga zaa-idkaahi ka jiro oo kale dhar la-aantu waxa weye waa wax dadka usoo degdegi kara marka cudur caam ayuu iska noqon kara fain wajada hadduu helo assutrata asturkii fi salaati asagoo salaada ku dhex jira wahiya biqurbihi ay una dhowdahay satara waa asturahaya wa banaa salaadana meesheedu kasii wadahaya in lam yacdil hadduusan ka leexan can ilqiblati qibladi ninkan asagiioo qaawanaaba mara loo soo rido waxaa layihi maradaas fut maradii marka meel u dhow hadday taallo uu ka qaadan karo wuxuu leeyahay ha qaato ha gashado salaadda meeshiisa ha ka wado intii hore uu soo waday cudurdaar buu ku waday siisaa ku afcaal ma samaynahayo ninkii fiirsha uus yidhaahdo ninkaan salaad kuma jireen nin unduur iska shabkaxsanayo waa u dhowdahay waa qaatay waa gashaday waa iska tukay marka banaad satara waa is asturaa waa banaa meesheedu ka wada banaa iyo istanafa kale laba weeyo salaada haddii banaa la yidhaahdo waa dhismaha aanu dhexda joogay meeshiisa laga sii wadayo kale salaadu meeshay kuu joogtaa laga wada laakiin istanafa hadii le waa lasoo bilaaba aw baciidatan sutradii mid fog bay ahayd meel fog bay taallaa inuu tagoo doonto oo marka ninaan salaad ku jirin loo arko oo saasoo kale arrintii taagan tahay satara waa asturaa wastanafa waana soo bilaaba isagoo hadda dhar heli karo salaada qaawanaanta kusii wadi maaye waa gashanahayaayo salaadii busoo bilaaba watundabu ljamaacatu jamaaco waa loo sunneeyaa lilcuraati dadka qaaqaawa dad badan ay dhar la-yihiin inay jamaaco tukadaan masalada koleyba hadda masale itifaaq maahan oo culimmada qaarka waxay leehay hal hal ha u kala tukadeen si bal cawradooda ay u kala qarsoomaan wayaqifu imaamuhum imaamkoodu wuxuu istaagahayaa wasadahum dhexdoodu istaago horey hadduu istaago hade dadkii o dhan baa cawradiisa arkaasa safkuu dhexgala meeshaas de jamaacada adaygeeda unbaa meeshaa laga muujiyey laakiin kolley masaladu masale khilaaf weeyo ay culimmada qaarkood leeyiin ninba meel iska wa in uciira tooban haddii maro ee la tobalcaareeyo la yidhaahdo maradaan ku tuko lazimahu lqabuulu inuu aqbalaa laazim bay ku tahay waa sidii asagoo biyo la siiyo layidhi biyo layidhi wadaantaan qaadoo biyaha darso marka maalinaan wadaanku siiyo aa biyo darsata nina uga amaal sheegan maayo maro maalin aa ku tukitaanku siiyey nina ugu amaal sheegan ma marka inuu aqbalaa waajib bay ku tahay fain lam yaqbal hadduusan aqbalinuu diido wasallaa tukado curyaanan isagoo qaawan lam tasixaan six mayso isagoo heli kara inuu mara ku tukado oo astur uu ku tukado shardigii uga tegi waa ka tega isagoo heli wain wahaba hadduu qoqsiiyo maradaanoo dhanaan ku siina lam yalzamhu lqabuulu buyiri inuu aqbalaa laazimkuma meeshaasba waa sidii talooyinkaan kusoo marnay oo kale haddii layaa lacagta biyaha ku gadan lahayd baa lagu siinaya amaal sheegadkaas inuu ka cabsado qofku waa suuragal oo amaal sheegadku waa dhib badany waxaa qofkii oo dhan sadaqadiisii looga dhigay faasi waa dhib qofka dhibahayo marka wixii loogu amaal sheegan lahaa inuu aqbalaa laazimkuma wa sabaqa fi tayamumi booraysigii waxaa kusoo hormaray masaa'ilu masaa'ilo fa yacuudu waxaa soo noqonaya miluhaa iyadoo kalea haahuna halkaan soo noqona masaa'ilkaasi maxay tahay maraa meesha taalla waa la gadahayaa beec wey waa gadan karaa ninkaan waa gadan karaa marka inuu lacagu haysto iyo lacagtaas inay hadduu safar ku jiroo kale inay safarkiisa dahaabiga iyaab kasoo noqonayso iyo diin lagu leeyahay inay lacagtu kasoo harayso iyo lacagta hadda lagu gadahaya inay tahay lacagta caadiga ah oo meeshaasoo kale lagu gado tamanmasalka iyo in lagu qaaliyo adcaaf mudaacafa looga dhigay waxyaalaha meeshaas baabu tayamum kusoo hormaray marka maradaasoo inuu ku tukado u baahday haddii laablaab laablaab looga dhigo oo qiimaheedii kor loo kiciyo ninkan looga faa'iidaystay inuu siisa iskaga tukado waa waa u suuragal hadde ninkan marada waayeyna kolleyda intii ay suuragal u tahay inuu dad iska qariyo waa iska qarinahayaa salaadii weeye hadda waxaa laga hadla baabu istiqbaal alqiblati qibladii qaabilideedii baabkeedii qiblada qaabilideedu ayaduna waxay ahayd shardi min shuruudi salaa